bismillaahi raxmaan iraxiim subax wanaagsan jimco wanaagsan dhegeystayaal meel walbaad joogtaan kusoo dhawaada warka subax ee radio muqdisho qodobada aad ku dhegeysan doontaana waxaa ugu waaweyn dowladda federaalk soomaaliya oo shaacisay warbixin ku aadan sahanka caafimaadka dalka iyo macluumaad ku saabsan dadweynaha soomaaliyeed ee sanadkan labadakunylabaatanka gudoomiye ku-xigeenka maamulka amniga iyo siyaasadda maamulka gobolka banaadir oo kormeer ku tagay xaafadaha ay ka kooban tahay degmada hilwaa ee gobolka banaadir wasaaradda caafimaadka xukuumadda federaalk soomaaliya oo shaacisay kiisas cusub oo hor leh in laga helay gudaha dalka cudurka covid sagaal iyo toban bulshada ku nool magaalada beledweyne iyo goobaha ku dhow dhow ayaa waxaa soo wajahday cabsi xoogan oo ku aadan fatahaad uu sameeyey webiga shabeelle waxaana maamulka magaalada ugu baaqayay in laiska kaashado sidii wax looga qaban lahaa xaaladaasi soo wajahay akhbaaradka dibaddana waxaa ka mid ah ra-isul wasaaraha etoobiya abiy axmed oo soo jeeday talooyinka suurtagelinaya doorashadii dib loo dhigay inay qabsato
waa cudur safmareen ah oo kusii faafaya caalamka oo dhan haddaba muwaadin qaado fariimaha caafimaad ee kaaga imaanaya wasaaradda caafimaadka iyo dhakhaatiirta soomaaliyeed muwaadin si looga fogaado in cudurkani uu ku faafo bulshada iyo guud ahaan dalka fadlan ilaali nadaafadda iyo caafimaadkaaga caafimaadkaagu waxa uu ku jiraa inaad is ilaaliso
subax wanaagsan mar kale waana jimco taariikhduna waa kowda bisha shanaad sanadda labada kun labaatanka u diyaar garooba qodobadii aada dhegeysateen oo faahfaahsan dowladda federaalk soomaaliya ayaa shaacisay warbixin ku aadan sahanka caafimaadka dalka iyo macluumaad ku saabsan dadweynaha soomaaliyeed ee sanadkan labada kun labaatanka wasiirka wasaaradda qorsheynta xukuumadda federaalk soomaaliya jamaal maxamed xasan ayaa sharaxaya sahanka iyo waxyaabaha uu ku saabsan yahay
warbixintan ayaa soo gudbinaysaa natiijooyin muhiim ah oo ku saabsan caafimaadka iyo nolosha qoysaska gaar ahaan haweenka dhallaanka iyo guud ahaan dadweynaha soomaaliyeed dowladda federaalk soomaaliya waxay muhiim weyn siinaysaa muhiimad weyn siinaysaa in la ogaado heerarka caafimaadka waxbarashada fayadhowrka nafaqada iyo nolosha heerarka kala duwan ee qoysaska soomaaliyeed si loogu jaangooyo qorshayaasha horumaneed ee ku aadan nolosha iyo badqabka ummadda soomaaliyeed sahankan oo laga qaaday boqol kun oo qoys oo ku kala nool miyiga magaalooyinka ayna ka mid yihiin reer guuraaga ay adag tahay in la gaaro si loo helo xogahooda rasmiga waana sahankii ugu horreeyey ee noociisa ah ee dalkan laga hirgeliyo sanooyin fara badan warbixintan waxay soo gudbinaysaa qorshedejiyaasha dalka sida hay-adaha dowladda dhammaan hay-adaha kale ee ka shaqeeya dalka iyo maanta win maanta wixii ka dambeeya heli karaan macluumaadyo kala duwan oo muhiima kuwaas oo aasaas fiican noqon kara inay dadkeenu yeeshaan mustaqbal wanaagsan sahankan wuxuu iftiiminayaa baahiyaha ugu waaweyn ee bulshadeenna gaar ahaan dumarka iyo carruurta waxaanu soo gudbinayaa xoogaha ku saabsan guryaha iyo astaamaha qoyska soomaaliyeed qoysaska soomaaliyeed gaar ahaan arrimaha caafimaadka waxbarashada guurka taranka shaqada helitaanka baahiyaha baabiyaha fayadhowrka iyo nafaqada haweenka iyo carruurta dhinaca kale sahankan waxauu shaaca ka qaadayaa in guulo laga gaaray dhinacyo kala duwan oo muhiima oo ku saabsan heerarka kala duwan nolosha qoysaska soomaaliyeed sida heerarka dhismaha heerarka dhimashada hooyada ama heerka dhimashada hooyada heerka dhimashada hooyooyinka ee wakhtiga dhalmada oo aada u xumeyd ayaa hoos u dhacday marka la eego sidau ahaa wixii ka horreeyay sanadka laba kun iyo shan iyo toban marka halkaas alxamdulilah isbedel fiican baa ka muuqda guurka wakhtiyada hore guurka wakhtiyada hore ayaa u muuqanayay inuu hablaha ka hor joogsado fursado kala duwan oo ay ku maareen karaan noloshooda kana muujiyaan awood kuna muujiyaan awooddooda sida qofku dhallinyarada in waxbarasho helo ka hor intaanu guur gelin iyo arrimo noocaas ah sidau sahankan caddeeyey guurka noocan oo kale ay hoos dhac ku yimid marka loo eego haweenka dadooda ka dhexaysa labaatan ilaa afar labaatan boqolkiiba afartan iyo lix ayuu ahaa laba kun iyo lixdii halka haatan yahay boqolkiiba soddon iyo lix
gudoomiye ku-xigeenka amniga iyo siyaasadda maamulka gobolka banaadir ayaa kormeer ku tegay xaafada ay ka kooban tahay degmada hilwaa ee gobolka banaadir waryahaga arrimaha gobolka nuur saciid tahliil ayaa warkaa inoo faahfaahinaya
gudoomiye ku-xigeenka amniga iyo siyaasadda ee maamulka gobolka banaadir mudane maxamed cabdulaahi maxamed tuulax ayaa howlo kormeer ah ku tegay xaafadaha kala duwan ee degmada hilwa oo xigta qeybta bari ee magaalada muqdisho kormeerkan ayaa muhiimadiisu ahayd u kuurgelidda xaaladda amni ee degmada iyo sida ay ciidamada amniga heeganka ugu yihiin badbaadinta shacabka iyo la dagaalanka nabaddiidka sidoo kale kormeerkan ayaa ahaa mid quseeya dhaqangelinta bandowga ay dowladda soomaaliya uga hortegayso faafinta caabuqa coronavirus ama covid sagaal iyo toban kormeerkan ayaa intiisa badan mas-uuliyiinta iyo saraakiisha amnigu sameynayeen ayaa ahaa mid socod ah si ay ula falgalaan xaalada rasmiga ah ee degmada hiiloa gudoomiye ku-xigeenka amnigii siyaasada ee maamulka gobolka banaadir mudane maxamed cabdulaahi maxamed tuulax ayaa warbaahinta uga warbixiyey muhiimada kormeerkani
waxaan kormeer ka soo bilownay lug ah saldhigga degmada hilwaa suuqii degmada xaafadaha kala duwan ee ka agdhow saldhigga iyo suuqa degmada hilwaa shaleema cabdiwaayeel maxay ahayto suuqii xoolaha baar cali agoon maxkamaddii daryeel haddeer oo aan joogno isgoyskii soos gaar ahaan warshadii barafuunka kulli waxaan kusoo wada marnay caawa kormeer lug ah oo xaafadaha iyo qeybaha kala duwan ay ka kooban tahay degmadan intaba waxaan kusoo marna lug ujeedkeen wuxuu ahaa inaan ogaano sida ciidanka iyo shacabka u wada shaqaynayaan ciidanka iyo maamulka waxaa halkan aniga iyo taliyaha qeybta guud iyo guud ahaan taliska ciidanka booliskaba nooga muuqda iyo maamulka gobolkaba in halkan si wadajira looga howlgalayay amniga degmadanna runtii ay ciidanka iyo maamulkuba isku xilsaareen sidii loo sugi lahaa runtii shacabka degmada waxaan ugu mahad celinaynaa sida ay ula shaqaynayaan ciidanka oo runtii aan odhan karo waxaa ka muuqata wada shaqayn aad u sarrayso iyo maxay ahayto is ogol intaba marka aad iyo aadaan runtii ugu ammaanayaa ciidanka booliska oo garbeeyga taagan sida ay goob walba inta meelo hadda aan soo tiriyey kulli kontaroolo waxaa ku yaalla ciidanka ay joogaan oo ay ka howlgalayeen waa garan kartaan marka qofka suuqa xoolaha la yidhaahdo wax kalaa kusoo dhici kara laakiin suuqa xoolaha caawa aan tagnay waa mida annagu ku lugeynaynay oo xaafadaheeda aan kulli lug ku soo wada marnay marka waxaa halkaas ka muuqata suuqa xoolo kale oo cusub aad iyo aadaan ugu ammaanaya ciidanka marka juhdiga iyo dadaalka ay ku bixiyeen sidii meeshaan ay u noqon lahayd meel ammaan ah kormeerkan waa bilow waana mid hore u jirayna waa ahaa joogto degmooyinkao dhan aan ku mari jirnay caawa degmadanaan hadda ka bilownay habeene hore kale degmooyin kalean ka sameynaynay insha allah habeena soo socdana kulli toddobiyo tobanka degmo si wada jiraan ugu hubinana ujeedkeenu waxay tahay si aan u hubinno ciidanka iyo shacabku si wada shaqaynayaan si aysan u dhicin isku dhac shacabka iyo ciidanka iyo maamulada dhexdooda intaba nuur saciid taaliil warbaahinta qaranka soomaaliyeed magaalada muqdisho
wasaaradda caafimaadka ee xukuumadda federaalk soomaaliya ayaa xaqiijisay in la diiwaangeliyey sagaaliyo toban xaaladood cusub oo cudurka covid sagaaliyo toban saddex ka mid ay yihiin rag lixna ay yihiin haween koo iyo toban qofood cusubna ay ka bogsootay xanuunkani siddeed iyo toban ka mid a bukaanada cusub ayaa waxaa laga diiwaangeliyey gobolka banaadir hal bukaanna waxaa laga diiwaangeliyey deegaanada maamulka koonfur galbeed soomaaliya tirada xaaladaha cudurka covid sagaaliyo toban ee dalka laga diiwaangeliyay waxa ay gaartay guud ahaan lix boqol iyo kow qof waxaana sidoo kale guud ahaan ka bogsootay soddon iyo kow qof halka siddeed iyo labaatan ruux uu ku dilay cudurka safmareenka ee covid sagaaliyo toban gudaha dalka
xaaladaha soo kordhay guud ahaan waa sagaal iyo toban xaaladood waxaa lab ah saddex iyo toban dhadigna waxaa waaye lix xaaladaha soo kordhay siddeed iyo toban ka mid ah waxay joogaan gobolka banaadir hal qofna wuxuu joogaa koonfur galbeed boqolkiiba toddobaatan iyo afar dadka laga helay da-dooda waxay u dhexaysaa labaatan ilaa iyo soddon iyo sagaal halka kuwa jira afartan ilaa iyo konton iyo sagaalna ay yihiin boqolkiiba lix iyo toban tirada guud ee dadka laga helay guud ahaan waddanka waxaa waaye lix boqol iyo kow afar iyo labaatankii saaca ugu dambeeyay qof cudurka u geeriyooda ma jirto alxamdulilah tirada guud ee dhimashadii waxay taagan tahay siddeed iyo labaatan waxaa ka bogsooday oo laga waayay cudurkii markii testestiga laga qaaday kow iyo toban qufood tirada guud ee bogsatayna waxay isugu jirtaa soddon iyo kow waa ku celinaynaa tirada waxaad u jeedaa maalinba maalinta ka dambaysa inay sii kordhayso wacyigelinta in si fiican xowli a loo wado in la taxadaro in nadaafadda gacmaha iyo jirka iyo guryaha iyo meel walba ay biyo fadhiistaan iyo wasakhda layska nadiifiyo magaalooyinka in la buufiyo dhallinyarada inay guriga joogaan dadka waaweyn ee cudurada ee kroonigada qaba in iyaga naftirkooda taxadar gooni ah la siiyo qofka afka uu xirto maas- maaska uu ku baxo bannaanka markuu aadayo meelaha ciriiriga uu iska daayo haddii uu dareemo qofka calaamadihii xanuunka inuu wacdo nambarada loogu talagalay oo lasoo bandhigo ee, si loo siiyo wacyigelin iyo talo waxaan ku waaninaynaa aan mar walba u sheegaynaa bulshaweynteenna soomaaliyeed taxadarka inuu bato in la dadaalo in si cudurka loo xakameeyo
bulshada ku nool magaalada beledweyne iyo deegaanada ku dhow dhow ayaa waxaa soo wajahday cabsi xooggan oo ku aadan fatahaad uu sameeya mar kale webiga shabeelle waxaana maamulka magaalada ugu baaqay in laska kaashado sidii wax looga qaban lahaa xaaladahani isagoo maalmihii ugu dambeeyey kormeer ku bixinayay meelaha laga cabsi qabo inuu fatahaad ka sameeyo webiga shabeelle gaar ahaan magaalada beledweyne waryahaga ibraahim maxamed geedi ayaa warkan inooga soo diray beledweyne iyadoo shacabka ku dhaqan magaalada beledweyne xarunta gobolka hiiraan ay cabsi xoogani ka qabaan inuu fatahaadda uu ka sameeyo webiga shabeelle ayaa maamulka magaalada waxay dadaal ugu jiraan sidii bulshada uusan saameyn ugu yeelan webiga shabeelle meelaha ay biyaha ka soo bixi karaan ee magaalada ayaa maamulka kormeer ku sameeyeen iyagoo sheegay in bulshada kaalin ka qaataan si loo xakameyn lahaa fatahaadda webiga shabeelle oo ku sameeya magaalada beledweyne gudoomiyaha degmada cismaan dhuubow iyo weliba sheekh xuseen cusmaan cali gudoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada ayaa ka hadlay arrintaas waxaan qaadi rabnaa eh, ayaantaana waxaa wadnay howlo maaragtay keliyaalka sidii maaragtay howlahooda maaragtay oo wax looga qaban lahay biibaxada insha allah biidni alkariim wixii hadda ka dambeeyana waa artay waxaan samayn doonnaa haddii ilaah yidhaahdo eh, shaqo dheeraad ah waa wadi doonnaa intii ilaahay meeshiis ilaahay maaragtay aas noo noo maaragtay nooga sim
intaan ka bilaawnay waan ka baxnay buunda koowaadaan tagnay waan ka baxnay buunda labaadaan tagnay waan ka baxnay hilikiliyaan tagnay shaqadii waa bilaabatay hadda waxaan joognaa hiligii waraabaanan joognaa hawshaa socoto maamulka gobolka ganacsatada reer hiiraan gaaraan reer beledweyne
iyadoo taasi ay jirto ayaa haddana dhinaca kale reer beledweyne waxa ay bilaabeen aruurinta gargaar ay ku caawinayaan shacabka qardho oo ay saameeyeen daadadka ku dhuftay magaalada beledweyne ayaa dhallinyaro isxilqaantay ganacsatada iyo weliba dadka wax awooda ka aruurinaya wixii markaasi awoodaan si ay u caawiyaan dadka walaalahooda ah ee qardho ee puntland ibraahim maxamed geedi radio muqdisho beledweyne
aad buu mahadsan yahay ibraahim maxamed geedi halkaa naga dhegeysanaysaan waa raadiyo muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya markaan akhbaaraadka dibadda ra-iisal wasaaraha etoobiya abiy axmed ayaa soo jeeday talooyin ku aadan suurtagalnimada doorashadii dib loo dhigay inay qabsanto abiy wuxuu sheegay in doorashadii dib loo dhigay inay kordhici karto afar talo midkood in la raaco doorashada guud dalka etoobiya inay ka dhacdo sanadkan labada kun iyo labaatanka ayaa dib loo dhigay kadib markii dib loogu dhigay cudurka safmareenka ee covid sagaal iyo toban ee dalkaasi saameyn ku yeeshay hase haatee xisbiga mucaaradka ayaa ka jira dalkaasi ayaa waxa ay sheegeen afartan talooyin oo soo jeeda ra-wasaaraha inaysan ahayn kuwa wanaagsan talooyinka ra-wasaaraha waxaa kamid ah kow in golaha wakiilada shacabka lakala diro waxaa la sheegay in golaha wakiilada lakala diro ay ka dhigan tahay in dowladda ay sii shaqaynayso ama horeheeda caadiga ay sii wada karto xaaladda labaad ayaa la sheegay inuu ku sheegay in xaalad deg deg ah dalkaas lagu dhawaaqo sida u dhigaya dastuurka dalka etoobiya qodobka soddon iyo sagaalada ee awoodda ku dhawaaqista xaaladda deg degan waxaa iska leh golaha wasiirada ee federaalka tan saddexaadna waxaa laga dhigay in dastuurka wax laga bedelo waxaana dadka uduuna dadkaas ay sheegeen dastuurka wax laga bedeli karin si doorasho loo qabto tan ugu dambeysana waxay in dastuurka u faahfaahsan laga kala bixiyo ama laga macneeyo sida uu dhigayo dastuurka dalka etoobiya waxaa uu ku dhaqma awoodda faafitaanka iyo macneynta dastuurka waxaana awood u leh golaha federaal inshaka ee dalkaasi ethoobiya dhegeystayaal warkii subaxaad kala socoteen raadiyo muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliyana waa naga intaas tan ay kulanti dambana sidaas iyo nabadgelyo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu